walaalo waxaa jirta maalmihii ugu dambeysay laga soo qaday ilaa tobankii maalmood ee ugu dambeysay waxaa soo kordhaya magaraysaa weerarada ka dhacaya ee laysku adeegsanayo dhinaca midiyaha iyo xabado oslona magaraysaa looguma baro magaraysaa muddo inta isku dhowna magaraysaa dhibaata ay dhacday soo noqoto marka waa arrin aad iyo aad dadka degan ama soomaalida ha noqoto ama ajaanibta ha noqoto ama dadka norwejikuba ay werwer badan ka muujiyeen arrimahaasina ay ka dhacayaan meelo dadku ay ku badan yihiin sida meelaha laga raaca tareenada meelaha dadku isugu yimaadaan meela had iyo jeer magaraysaa dadku aad ugu badan yihiin santarka magaalada inta badan dhalinta soomaalidu ma iyaga ayaa isweerara mise waxa dhacda marmar dhalinyaro kalena ay weerarto dhalin asalkoodu ka soo jeedo soomaali ha cabdixaafid oo labada qeybdoo isugu jiraan oo marmar waxaa kasta dhalinyaro soomaalida oo isweeraraya oo kooxa isku laynaya marka qaarkood waxaa arkaysaa dhalinyarada isku layna magarasa xaafad xaafadoo kale markaas kuwaas inta badan soomaali male waxa inta badan isku laayaan waa xaafada ay degan yihin bay isku weeraraan oo waxaa laga yaabaa inay intay xaqbalo kala weeraraan ay kala degaan ama ku weeraraan meelaha laga raaca magarasa basaskoo kale ama meelaha laga raaca magarasa tareenadoo kale marka arrin soomaali kaliya kooban maa laakiin waa dhalinyarta waddan ku kortay ama ku dhalatay ajaanibta u badan yihin dadka inta badan dhibaatada geysanaya laakiin soomaalida lafteeduna magarasa dhalinyartu aad iyo aad bay cabdixaafid oo qeyb uga yihiin dhibaatada dhacaysa waa mid hadi jeerba la arko maalin dhaweyd oo kale ina yaroo soomaaliya waxaa lagu geliyey midi santarka magaalada sida ay wararku sheegeen markaan waxaa laa inan kaloo soomaaliya geliyey laakiin boolisku ilaa hadda weli baaritaan bay ku wadaanoo may sheegin waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalintaasi isku weerartaa cabdixaafid oo sidaan anigu isla maadaama nahay macalin dhiga dugsiyada sare oon dhalinyarta inta badan la shaqeeyo waxaa kaloo ka shaqeeyaa qolo dhalinyarta caawisa waxaan gacanta ku hayaa ilaa dhalinyar gaadhaysa ilaa soddon soomaaliya qaar carabina waa ku jiraan inta badan cabdixaafid oo dhalinyartaasi waxa sababtu waxa weeye inta badan shaqadaa ku adkaatay iskuullada baa ku adkaaday marka waxay dareemayaan mujtamacan ay la nool yihiin ee norwejinka inaan qayb ka ahayn oo markaad artada inayro dhalinyaro magaraysa labaatan jira sagaaliyo toban jira umar guri ka soo baxo wuxuu qaban aanay jirin shaqa aan helaynin shaqada ay ku adkaanayso waxbarashadii laga yaabo in iskuulka ka hadhay marka waalid caawiyaanay jirin system markaa caawinaya kaloo u dhowaanu jirin marka waxaas odhan karaa waxyaaba inta badan keenaysa inay dhalinyartaasi ay geystaan dembiyo ama crimeka qayb ka noqdaan ama iguba isdilaan waxa sababa ma garanaysaa waxaan isleeyahay waxayna haysa ma garanaysaa cid caawisa oo marka caawimalaan baa jirta waa tahay waxaad tiri in inaanay caawimo helin adigu iminka macalin ayaa tahay dhalinyarada waad la shaqaysaa jamaal waxaynu ognahay in wadamada reer galbeedka ah yurub iyo hadday noqoto iyo dalalka kaleba inay badan yihiin qoysas soomaaliyeed oo ay hooyo madax ka tahay ka waran waalidka aabbaha ee maqan saamayn inteleg bay arrintan ku leedahay wallahi saamayn aad iyo aad u fara badan bay ku leedahay anigoo tusaale oo kale markaan dee kulanka waalidiinta u yeedhayo intaan u dhiga iskuulka waa dhalinyar bay u badan yihin weliba wiilal bay u badan yihiin markaad u yeedhad inta badan waalidiinta soomaalida waxaa ku imanaysa hooyo marka waad garan kartaa hooyo lix carruur haysata inankeeda magaranaysa markaa lix toban jirka ama sagaaliyo toban jirka waxay u sheegi kartaaba iska yar oo magaranaysa dee waa nin inta badan hooyinka waxa haysta magaranaysa dee culayskii faamiliga haysta hooyo kelinimadii baa haysata luuqaddii wax laga yaaba inay ku adag tahay waddankayna wax badan ka fahmaynin ilmihiina marka waxaa dhacaysa dhalinyartii inuu hooyadii ka dheerayo isla markiiba luuqadii barto sistamkii fahmo marka waxaad arkaysaa ilmihii yaraa markaad ugu yeedha kulanka waalidka oo kale halkii hooyadu ilmi ka maamulayda wuxuu sheegay wax laga yaabaa ilmi baa wuxuu sheegayo markaa waaninayo magaranaysaa isaga baa ka horreeya magaranaysa hadday noqoto dee luuqadii iyo sistamkii waddanka markaaba fahmaya waa tahay haddii waa dhib aad dhib jirta weyaan cabdixaafid oo arrintaasi waa tahay waxa kale oo jamaalow la sheegaa in jaaliyadaha soomaalida ee ku nool qurbaha ay inta badan ku faquuqan yihiin ama ay weliba raggu ay ku mashquulsan yihiin siyaasadda iyo waxyaabaha ka socda deegaanada soomaalida ee ay ka soo jeedaan oslo oo kale ama norway guud ahaan jaaliyadda soomaalida masaajidka iyo waalidiintu ma wada shaqeeyaan arrimahan ma ka hadlaan ma ka tirsadaan bal nooga warran walaa cabdixaafid intaan ogahay kolle waa saa sheegayso way jiraan magaraysaa dadkii inta badan siba aabbayaashoo kale waxaad moodaa inay intooda badan inay magaraysaa carruurtii ay ka mashquulan kaga mashquulaan waxaan inta badan magaraysaa aan faa'iida ugu jirin hadday noqoto waxa loo yaqaano afrikudirirka ama siyaasadahan waddankii ka socda taasina markaa dee ilmi aanay anfacaynin kolle intaan ogahay jahliyad soomaaliyeed oo cabdixaafid oo lagu midaysan yahay ma jirto ilaa intaan kolle warka hayana jahliyad dee u taagan waxba ma jirto maan arag kolley waan is arkaa dad meelaha magaraysa inta badan isbaabula laakiin de wax la taaban karo dee meel lagu shaago ama xafiis leh ama wax qabadkooda muuqdaan maan arag oo dee arrintan weli hadda dhacaysa maalmahan ugu dambeysa socotoo kale weli maan arag magaraysa hadday noqoto soomaalida iyo hadday noqoto masaajid dadka kale muslimiinta waddanka degan cid magaraysa ka hadlayso magaraysa le waxbaan qabanaynaa waa tahay dalka norway marka la barbar dhigo wadamada kale ee scandinavianka dhibaatooyinkan isdilka ee dhalinta soomaalida waa u ku yara laakiin jamaalow waxaa dalkaasna ku badan inay jiraan waalid badan oo soomaaliyeed oo carruurta laga qaadaa arrinkaas isaga ma halkiibuu marayaa oo sidii bay u taagan tahay carruurtii la qaadanayey mise waa ka soo fiicnaanaya wallaahi cabdi xaafidow waxaa arrinta sidibay u taagantao dhinaca magaraysa sistemka norwejka waxba iskama bedelin laakiin soomaalidii baad moodaa inay aad u baraarugeen oo iswacyigeliyeen oo ay doonayaan magaranaysa inay carruurtooda badbaadsadaan waayo cabdi xaafid waxa weeye qofka waalidkii marka uu wax ka barto sistemka waddanka u yaalla ayuu ilmihiisa badbaadin karaa taasi ayaan isleeyahay ayaa yimid laakiin marnaba ma garanaysaa sharciga u yaalla carruurta waddanka dhoor waa sharci aad aad u adag oo carruurta aad iyo aad baa daryeel badan loo siiyaa waqti badan baa la geliyaa siaad ogtahayna waddanka dee noorwe waddamo aad iyo aad bay yani u maalgeliyaan carruurto lacago badan baa lagu bixiyaa marka ismale dhinacii norwejianka ayaa wax ka yimid wax khafiifina laakiin maadaama dadkii isbedeleen generationkii cusubaadda ay soo kaceen dadkii wacyigabedin dadkii in badan demokarasi wax loo sheegay oo aqoontii waalidka kor loo qaaday ayaa wax isle wax badan bay ka tarsay